wixiiba qof dhaliilaya dalkiidinka qardibay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin
bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xulashada walasa raadiyo hacdaado habeen kasta doon kale aad maqashaan marka laga rabo habeenada jimcaha
soomaaliya kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabayganon idam alle ilaah kuu gangu maqaadiir saam iyo garnayr duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gama safiidkii rabbiga igelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gobac ku liibsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allow geedqalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabogoban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagolonta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye gudcurmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo khamiis ah aanrada arbaca khamiis ay soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay labaatanka bisha saddexaad sannada labaatan toban iyo sagaal waxyaabaha caawa barnaamijkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a ciidamada dowladda federaalka soomaaliya waxay ka soo baxeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo madinka u dambeeya ay ku haysata mushaar la-aan iyo duruuf waa idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal wararka ugu dambeeyey qodobada kale ee caawa barnaamijkan dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona amar ayaa la duldhigay hay-adaha ka howlgala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan amarkaasi nuucu yahay ayaan xog idinka helna barnaamijkan ayaan goor idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya waxay eedo culus u jeedisay ciidamada ka soo baxaya furumaha dagaalka ee gobolada shabeellooyinka sababtu maxay tahay barnaamijkan ayay xog la xidhiirta goorku idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a waa wasiiro ka tirsan maamulka galmudug garabka cadaado maanta waxay dib u salaabtay magaalada cadaado oo muddooyinka u dambeeya ay ka maqnaayeen barnaamijkan ayaan idinkugu soo gudbi doonaa saaxiibyala hadle ay maanta warbaahinta ay la wadaageen waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dowladda federaalka soomaaliya waxay amar culus ay dullugtay saraakiisha ciidamada xoogga dalka amarkaasi nuuca yahay ayaan barnaamijkan kahor idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale caawa barnaamijkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada midowda africa iyo amisom waxay maanta ay la wareegeen ammaanka deegaano ka tirsan meelihii ciidamada xoogga dalka ay ka soo baxeen ee gobolka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe qodobada kale caawa barnaamijka dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona golaha golaha shacabka ee waa guddiga golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxay ka shirayaan waqtiga uu furmayo kala fadhiga shanaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka barnaamijkan ayaan goor kugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka jubbaland waxauu ka horyimay go-aan dhowaan ka soo baxay xukuumadda federaalka go-aankaas wuxuu yahay ayaan xog idinka haynaa barnaamijkan ayaan xog la xirta goor idinkugu soo gudbi doonaa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya shir waa is-xugraysiya ayay maanta magaalada muqdisho ay ku yeesheen shirkaasi waxyaabaha iga wada hadleen ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamijka waxaa ku dhegaysan doontiin xubinta aadka xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan caawa wax ku dhegaysan doontaan heestan
dumbircaan gelisiyo ubacayn bacayniyo waxa tahay cadeedu beeraha cagaarkani ambahaiyo caadikii ku caadaysa nuurkii
qodobada soo korra ayaa barnaamijkan caawaad ku dhagaysan doontiin barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka tegi doona anigoo xasan cumar axmed raxiim suxayfe ayaa ii farsamaynaya ee waa mar kale iyo xulashada wareysada
biilka korontada iyo okyaalaha qudus electronics aan sangalas balligey aan soo arkay alaabta gurigayga bilaysaa waa tanaa ee baliska eeg carow qudus electronics aan watch allah carwayga dhe laylehe waa carwadii qarniga waa carwadii waddankeenna wax kastoon calmanaaciddigeenna ku yaalla naga cilbixiso sida aniga iyo adiga carwada qalabka korontada iyo okyaalaha qudus electronics aan sangalas waa caafimaadka naftayda iyo wax kasta oo calmanayay canaba ibaldhigo codsigaaga ka dhiibo maxaa kaa cajabsho guriga ku camiraya caam ahaan idilkood maxaan caliyow ka tagaa
ruux kastoo cagta geeya codkaas waan ka maqlaa calaashaan waxtarkeeda nooga dhigan cadceed qudus electronics aan sangalas carwada qalabka korontada iyo okyaalaha waxa ay ku haysaa qalabka korontada oo dhammaystiran sida gulubyada filooyinka baraysyada furayaasha laambaganjaal laamba shaarkey laamba safiito iyo nuuc walba oo koronto ku shaqeeya okyaalaha sidoo kale waad ka helaysaa okyaalo nuuc walbaba iyo macallin farsamadooda jumlo iyo tafaariiq sidoo kale okyaalaha xaragada garaadada sangalaas iyo fariimyo kala duwan oo alla ashqaraari doonta carwa qudus electronics aan sangalaas waxaad kaloo ka helaysaa shoobin kala cayn ah sida kareemadii barfuunadii cataradii shaambooyinkii saliidihii sidoo kale kama marna agabka sboortiska maaliyadihii kooxaha banoniyadii kabaha nuuc walba leh jaakadaha sboortiga waxaa sidoo kale halkaa kugu diyaaraa moobiladii kuwii ugu casrisanaa ee haatan laga isticmaalo adduunka adigoo ku helaya qiimo jaban saacadaha kama marna carow qudus waxay kaloo kuu qabanaysaa adeega dabgelinta guryaha sida casriga ah loo gelinayo oo qiimo jaban ah iyo xidhidda diishashka tiifiyada waa halka lagugu diyaarshay carwadu waxay ku taallaa hotel central iyo ajabka nurgidhays inta udhexaysa eber lixal sideed labaatan soddon iyo saddex eber eber eber lixal shan sideetan iyo sagaal sideetan iyo saddex kow iyo toban haddaba ballantanna waa caruw qudus electronics aan sankalas
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay kuna wacna wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowda barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa gobolka shabeellaha dhexe oo ciidamada xoogga dalka ay ka soo baxeen degana ku yaalla gobolkaasi wararka aan ka helayno ama naga soo gaarayo gobolka shabeellaha dhexe ee hirshabeelle waxay sheegayaan ciidamo ka tirsan kuwa milatariga soomaaliya saakay caaway ilaa maanta ay iska ambabixeen degano ka tirsan gobolkaasi ciidamadan ayaa waxaa la sheegay inay iskaga baxeen degano dhowr ah oo ay ku sugnaayeen gobolka shabeellaha dhexe iyaguna aan kusoo amaan ku wajahan magaalada caasimada ah ee muqdisho ciidamadan ayaa waxay iska ambabixeen degmooyinka mahadaay jowhar tulooyin hoostaga degmada balcad ee shabeellaha dhexe sida deegaanka qalinlow garsaale haanshiiq iyo goobo kale oo ay ku lahaayeen sallagyo waaweyn warar hoose oo helaysa warbaahinta raadiyaha cadaado ayaa waxay sheegayaan in ciidamada ay ka camanayaan mushaar la-aan haysatay muddooyinkii dambe taasina ay keentay inay iska ambabaxaan salgida ay ku lahayeen gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa warbaahinta raadiyaha cadaado uga warramay ujeedka ciidamadana ay uga ambabaxeen salgida ay ku lahayeen gobolka shabeellaha dhexe maashaalla u salaaman tahay waa ku salaamaa walaalkay ciidankaas waajiga degmada mahadnay ciidan xoogaa hala ka baxay oo xaquuq u doodaya sida ay sheegeen marka kuwo kalena waa joogaan oo ayaga ma aqaan si ay wax uga qaldameen waxbaa ka qaldameen lacag ma qaadan lacag ma qaadan laakiin ciidan kaleenta waa joogtaa oo isla ciidankaasa oo aan bixina jiro oo meesha jooga waan gartay marka ciidamadu meeshay ka baxayaan ma mahaday gudaheedaba mise waa deegaano kaloo mahaday hoostaga ma hadday gudaheeday ka baxeen ciidanku xalay waa imise sax marka xalay waqtiga ay baxayaan
xalay si kori baxeen ay ay baxeen
ciidamada ay sheegaysaa leeda way baxeen ma ciidankii dowladaba mise ciidamo kale oo la socday kuwa maya amisom maya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed la yidhahdo wa waan gartay marka goobaha ay kus- ee ka baxeen aad sheegayso ma meel awal fariisimo ay ku lahaayeen mise waa meel waxay ahayd oo si ee, roond ahaan ay ku imaan jireen waa meel fariisin fariisin ururaa deganaa meesha fariisin urura ururaa deganaa meesha waan gartay marka tira ahaan ma noo sheegi kartaa mise ee, ognahay tirada ciidamadaas baxay
nin wada aniga askari maahi laakiin kullii urur waa deganaaye ninka dhe ururaha jiray oo meesha joogay meesha in urur deganaayen kuu sheegay haddana ciidanaa joogo ciidanka ciidan badan waa baxay haddana ciidan waa joogo Waan garta mar- marka een, sababta ciidamadan uga baxayaan maxaa ka ogsanaa
kulley waa un lacag la-aanay sheegan xaquuq la-aanay sheeganayeen waana baxeen kuwaasina waa joogaanoo hadda ku oo oo ururkaas qayb ka mid ahaa joog laakiin wararkana soo gaaray gudoomiye waxay sheegayeen gebi ahaanba ciidankii dowladda halkaasi ku sugnaa ka baxeen adigana waxaa leedahay ciidan baa haray maya maya bilxaqiiqu dankuu sheegi maayo ciidanaa joogo xoog le inta baxdaa ka badan laakiin waxbaa joogo oo oo oo ciidan la dhihi karo oo muuqda oo oo horinay horinay leeyihiin eh, la dhihi karo ama ama wax yaray dhiman yihiin ciidankan haray oo aad ii sheegayso miyaysan qayb ka ahayn ciidamada baxay oo ay dowladda ha ururkaasay ka tirsan yihiin waana joogaan kuwa waxaa leedahay baxay mushaar bay la-aanay ka cabanayaan kuwana waa arin kuwan micnaheedu maxay tahay marka mushaar baa la siiyey yaka
iyo waayahanba ciidanka waxaa jira tirakoobyo iyo yacni nidaamin lagu waday oo lagu soo maqanyahayo uun yacni la diiwaangelinayo akoonna loo sameeyahayay kuwan marka akoonnadoodii maaqaasi ay wax u- u jiraan waxbay waxbay ka waayeen qoladan baxday laakiin kuwa jooga kuwa oo bangiyadooda u furan yihiin oo waxaley waa adinku waxaan tihiin maamulkii degmada mahadaay ciidamadana waxay ku sugnaayeen deegaanada mahadaay hoos yimaado marka maamulkiinu saraakiisha ciidamada horkacaysa ee baxay ma la hadasheen oo arrimahaas ma kala hadasheen
waa la hadlay batali kumaandarka waa la hadlay wuxuu ii sheegay xaquuq waa naga maqan xaquuqdaasaanan raadinaynaa si kastoon u baxloon u raadin waa waa waa waa soo dhixi weyne marka een, hadda ciidan aan aan aan mushaar lahayn shacbiga maan ku ah, shacbigay dhimayaana wili dhibaatay keenayaan ciidan aan mushaar qaadayn oo aan yani askarinimadooduba cariiri ku jirto marka waxaa waaye arrintaas waa la hubinaa uu yidhi ma garan gudoomiye een, adigu waxaa tahay gudoomiyihii mahadaay xal kale maxaad u raadin weysa oo ka- aan ahayn bixitaanka ciidamada
maya hadda anaga seerkiisa ma nihin oo ciidan ma nihin Een, sideedana ciidankaanu waxa waaye ciidan maamul goboleedku xukumo ma ahan waa ciidan dowladda federaalkaa xukunto oo waa ciidankii qaranka la leeyahay marka an- meesha waa amnigay sugayaana u yimideen kuwa kaleo amisonna waaji way joogeen oo sidoo kale intii dalka saad ogtaaba u joogaan marka hadde een, waxaan ka galnaaba iska yar intaas mar uu yimiday een, een, nin oo ahay bandiyaha xoogga dalka soomaaliyeed maalmow meesha joogo waxbuu tira koobaye wixii baa dabcan wax khaldameen laakiin xala bir managerku wuxuu lahay oo aan aan leef u fiirsanayay een, xaquuq askari tiisaa ma baaqan karto askarta wixii wax ka qaldan yihiin ha loo nadaamiyo waxoodana ha layga soo doono oo booliska iyo iyo iyo milatarigaba dhahay bashiir iyo iyo oo- iyo iyo baahir uu dhahay saasuu xitaa uma gaadhigo Een, laakiin gudoomiye waxaad sheegaysaa sida adiga ah, carabka ku dhufataba in ciidamada qorshoodu ahaa sugitaanka amniga mar haddii markaa meeshay ka baxayn soo markaa een, dhinaca amni darada soo lama dhihin karo eh, cabsi baa soo fataaraysa shacabkii halkaas ku sugnaa
ma shacab shacbigu wax dhibo ma qabaan kun iyo shan boqol oo amisam way joogtaa Een, soomaaliduna way joogtaa Een, wixii ee, meesha ka banaanaadana way og yihiinoo ilaa saaka waa riboordaryahay marka wixii ka dhiman wixii ka dhiman oo naga maqanna waa la keenaya insha allah hadduu ilaahay raalli ka noqdo Warar ahel- Haddii la soo hadhowya iyo kuwo kale la keenaaba ciidan waa ka go-anya wararaa helayna gudoomiye waxay sheegayaan in durba markay ciidanku baxeen kadib al-shabaab ay dhaqaaqyo ciidan ka bilaabeen deegaanadaas marka wararkaas ogaantaada
may may may may waa informationka aan hayna hadda al-shabaab nooma dhawa xitaa waan garta marka ciidamadii hadda way labaatan kilomitir noogama sokayaan ciidamadii hadda way bixeen sidaa sheegtay weliba mushaar la-aan qorshaha maamulkiina maxaa kugu jira mise la hadasheen saraakiisha kale ee haray
meel aan aan wargelin ma lahan oo riboorkaas waa gudbiyay anigu een een een ee, ciidamada een madaxdooda qaybta hadday tahay iyo hadday guutada tahay een hadda kumaan jeedi taan la hadla kuma dhahayo laakiin inta kale waan la hadla waana waana war qabaan arrintaas si degdeg ahana arrintaas wax looga qaban ha yidhahdeen waan garta waxaa cabanaya waa ciidankii adina waxaa leeyahay ciidankii ala hadla soo marka uma muuqato hadalkaagu askarta cabanaysa inaad dib ugu soo laabanayso soo ma haboon inaad madaxdii dowladdu arrintaa ka goodaya dadkii qarashaadka mas-uulka ka ahaa ama bixintooda qaabilsana inaad wargeliso aad aad tiraahdo oo wargeliso in ciidamadu ay mushaarkoodi laayihiin
hawshaas waxaa iskale gudoomiyaha gobolkan horta riboor marsinaa jeraarkiyada siday taan kuu sheegaa wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle madaxweynaha joogo
waayahay kulan wacan wanaagsan idin leenaha raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan gudoomiyaha degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayuu kaas ahaa amal xuseen afrax oo raadiyaha cadaado faahfaahin ka siinayay ciidamada xooga dalka ee ka baxa degan hoosta degmada balcad iyo guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe habeen wanaagsan ayaan idin leenaha raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan saaxiibyaal dowladda federaalka soomaaliya waxay idin kulul u jeesay ciidamada ka soo baxaya gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hirshabeelle wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayar maareeya oo la hadlay warbaahinta wuxuuna sheegay in arrimaha ciidamada isagoo ka soo baxay furimaha dagaalka oo uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay wado tirokoob lagu sameynayo ciidamada ayna jiraan dad mushaar qaata kuwaas uu sheegay inay ka shaqaynayaan hoteelada iyo hay-adaha kale ee dowladda federaalka soomaaliya wuxuu intaas ku diray ciidamada ay jiraan kuwo qaran dumis ah iyo kuwo lacag sharci darro ah ka qaata dadka shacabka ah ee ku nool gobolka shabeellaha dhexe wuxuu sheegay wasiir maareeye in baaritaan lagu wado saraakiil ciidan iyo warbaahinta qaar kuwaasoo sheegay inay buunbuuniyaan arrimaha ciidamada godoodka sameeyey wuxuuna intaa ku daray inaan shaqada dowladda loo joojinay meel waliba ciidamadaasi ay ka soo baxaan
haddaan wax yar ka xuso mushaar bixinta anigu hadda wasiirka maaliyadda markaan arkay hal su-aal baan weydiiyey waxaan yidhi ciidamadu wiigan waxaa laga hadlaya ciidamadu mushahaar ma helin meel bay ka soo baxeen arrintaa maxaa ka jiraan waana arrin shacabka soomaaliya isweydiinaayo marka madaxda qarankoo dhan baa tidhaahda mushaharka waa bixinaa ciidamaa le nalama siin anigu intaanan wasiirka qowlkiisa qaadin waxaan aaminsanaa arrintaas inaanay waxba ka jirin ayaan aaminsanaa sababtaan u aaminsanahay waxaan xasuustaa xukuumado badan baan kusoo jiray mar kastoo aanu isnaano ciidanka tirakooba dagaal baa nala gelin jirayba dagaal wasiirada intaasoo jeer baa naloo qaybiyey xerooyinka ciidamada anigoo golaha wasiirada ka tirsan waxlay ciidanka tira khalad baa ku jira soo tirakooba markaasaa dagaal shabaabka iyo niman kaloo aanu ishayno oo aan lala dagaalamayn baa dagaal la gelin jirayba si aan tirakoobkaasi u dhicin anigu waxaan leeyahay dowladdu waxay waday inay ciidamada qaranka tirakoobto ayay waday waxaa la ogyahay in dad ay jiraan tiraday doono ha noqdeen ha yaraadeen ha badnaadeen wa dowladda iyo wasaaradda maaliyadda gaashaandhigaa ka jawaabi doonaa laakiin dad laba mushahaar qaata inay jiraan baa golaha wasiiradu aad shaki weyn uga qabaa ama la huba ha yaraadeen hadday doonaan waxaa la hubaa dad ciidaa ka badan oo huteelada ka shaqeeya oo hay-adaha security-ga ee dharka labisa ka shaqeeya inay ciidamada qaran ka tirsan yihiin oo laba mushahaar qaataan anigu intaanan wasiirka u imaan waxaan lahaa kuwaasaa fawdada wadae ogaada gacmaa meeshaan ku jira gacmo dowlad dumisaa ku jira gacmo lacag xaaraana qaadanayo inay sii qaataan doonayaa ku jira saraakiil baa ku jirta wasiirku wuxuu iiga jawaabay qof ciidana oo maray nidaamka loo sameeyey ciidamada oo mushahaar la ma jiro an i believe that taasaan rumaysan haddaan anigu ka soo tirsanaa xukuumaddii cabdilaahi yuusuf cali geedi oo ay noo diideen inaan tira koobno ciidamada dad oo dana gaara ku qaba haddaan ka soo tirsanaa dowladdii sheekh shariif iyo cumar cabdirashiid oo aan xasuusto aniga mariiniya halkaana laygu qoray inaan khatar ku galnay tirakoobka ciidanka oo dagaalna la ku riday haddaan ka soo tirsanaa dowladdii xasan cali sheekh xasan sheekh sorry iyo cumar cabdirashiid oo noo suuroobi weyda ciidamadu aanu ognahay in dad khaladi ku jiraan dad huteella ka shaqeeya ku jiraan in la tira koobana loo diiday maanta dowladda nabad iyo nolol ma dib dambe uma waabanayso meel laga soo baxay sistamka dowladdaee socda looma joojinayo baadhis xoog lena waa lagu hayaa gacmaha dowlad dumiska ee ka dambeeya ciidamada inay barobagaamaan idaacadaha iyo meelaha qaarkood oo ka shaqeeya wiigan inay dowladda barobagaamaan madaxda qaranka khudbadahooda barobagaamaan waxa weeye sida wasiirku ii sheegay aniguna aaminsanahay qof nidaamka maaliyadda ee dalkan kaga baxayo dhibaatooyinka dhaqaale iyo dayn afiska maanta joojin karaa ma jiro waa in laga waantooda waxaanaan ogahay in baadhis adag ay ku socoto dadka riixaya ciidamada soo baxay la waraysan doono ciidamada cabanaya la waraysan doono idaacadaha iyo dadka socialka mediaha boombooniya dadka lacagta siiyey la waraysan doono lacag bay qaateen sidaasay ku boombooninayaa i believe that marka waa idinku ammaanayaa waxaan ku noqonayaa qodobkii ahaa qofka dowladdan u shaqeeya xuquuqdiisa inaad siisaan oo hubisaan ciidamada hadday jiraan kuwa weli sistamku aanu gaadhin wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayar maray oo ciidamada ka soo baxaya furimaha dagaalka ee gobolka shabeellaha dhexe ku eedeeyey in ay mushaarkooda qaato islamarkaana dad dabad ay ka raxeen ciidamadaasi wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka cabdiraxmaan ducaale beyle wuxuu sheegay in shaqaalaha dowladda iyo ciidamada xoogga dalka ee ka soo baxaya furimaha dagaalka ay mushaarkooda ay qaateen
shaqaalaha dowladda iyo ciidamadu mushaahar bay wada qaataan manaafacaad bay ku leeyihiin bajetka laakiin dowladdani qaraar waxay gaadhay qof wal oo dowladda lacagta cashuuraha waxaa laga siiyaaba in faraha laga qaado oo la ogaado qofkaasi waa kee oo la garto qofkaasi waa kee la dhaho shaqaalahan ku soo horraysiinay waxaan soo saaray qof saddex qof ah waxaan soo saaray qof afar iyo shan namber wata saddex qof oo aan jirinoo namber keliya wata dad meelo kaloo badan ka shaqeeya waxaasoo dhani way soo dhammaantay qofka saddex mushaare qaadanaya ama afar mushaare ee la yidhi mid baa kuu soo hadhay ama meeshiiba laga eriyey xanuunkuu dareemaya wayna garanaysaa maanta ciidamadii baan ku jiraa ciidamada waxay ka mid yihiin dadkaa shaqaalaha bay ka mid yihiin anigu waxaan ku talinayaa waxa weeye hadal badan soomaalida waxay tahay hadal badan dhanbaa dhaanta runtu waxay tahay waxa weeye adeerow haddaad xalaal tahay isxalaaleeyood faraha iska qaad mar alle markaad faraha iska qaado annaguna diyaar baanu nahay inaan meeshaa joogto kugu nimaano walaalkay faraha iska qaad nambarkaaga ha la qoro hadalkaya niicniicda iska dhaaf haddaad jirto mushaara lagu siinaya haddaad jirto laakiin ta haddaad xaqiiji inaad jirto inaad jirto oo aanad qofkii labaad ee kale saddexaad ee meesha kale laga ahayn waxba qaadan maysa berriya sahan dambaan isku imanaynaa waana lagu register garanaya xaaraan dambe oo dad qaadanayaan cidday doonto ha noqotee waa soo dhammaatay mana dhici doonto hees baa halkan ku jirta laydinma qaadin ya laydinma qaadin mid waxaa ka hadlaysaa ku jirta wallahi laydinma qaadin waqti baanu weyn marka waxaan kusoo gabagabeynayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qadadaan u dareeraynaa waa mahadsantihiin
wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayuu kaas ahaa oo sheegay in ciidamada dowladda iyo shaqaalaha kale ee dowladda mushaarkeeda ay qaataan habeen wanaagsan ayaan idin leenaa raadiyo cadaadadu ayaad degeysanaysaan qaybo dhexe barnaamijkana waan ku seesaqaynaa saaxiibayaal
waqtiguma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaa
waqtiguma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
waayahay kulan wacan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan dhowaan deegaan lalabosaar hoosta degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka dhaca dagaalbilaad u dhexeeya laba milashad bilood halkaasi wadagaa dagaalkaas oo galaafay in ka badan konton qof oo dhimasho ah iyo dhaawac intaas ka badan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka iyo maamulka hirshabelle waxay madaxda hirshabelle u ku eedeeyeen dagaalkaas dabada ay ka riixeen islamarkaana qeybaha kalena ay jooji diideen raadiya
أولا إنا لله وإنا إليه راجعون dagaalada ka socda soonaha degmada cadalle waa dagaalo ay dagaalamayaan dad walaalo ah oo muxuu ahay laba beelood oo walaalo halka wada degan aad baan ugu xunnahay haddaan nahay annagu xildhibaanadii dowlad goboleedka hirshabeelle dagaaladaasoo in muddo ah soo noqnoqday dagaaladaasoo muxuu ahaay siyaasad xumada ka jirta hoggaanka sare hirshabeelle aan ku eedeynayno waayo dagaaladaasi waxay socdaan muddo laba sano ah oo halkaasi ay ka socdeen oo marar badan maxuu ahaay halkaas madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka aan kala hadalnay in dadkaasi dagaalamaayo miidiya war laga sii daayey ama laga jeediyey wax macno ma samaynayso guddi ka kooban labada gole hirshabeelle golaha wasiirada iyo golaha xildhibaanada in loo saaro oo halkaas ay tagaan oo labadii beel ay dhex fadhiistaan oo ay wada hadal siiyaan maadaama dadka dagaalamaayo uu yahay dad shaydaan ku dhex jiro ay u baahan yihiin gacan saddexaad ee shaydaanka ka qabato maxbaa ay wada hadal siiso aad baan ugu xunnahay in meeshaasi ay dad badan ku dhinteen dad badan ay ku naafoobeen tuulooyin badan lagu gubay ceelal badan lagu dhugay waa dagaal aan waxba lasu reebanin annaguna ka xildhibaanadii hirshabeel la-aan aad baan ugu xunnahay sidaad og tihiin degmada cadalle oo annaguna aan joogna jowhar ay u dhexeeyaan nabaddiidkii oo aan si sahal lagu tegi karin in la helo ciidamo iyo in la helo muxuu ahay diyaarado xildhibaanada hirshabeellena aysan awoodin inay meesha ay tagaan hoggaankii sare oo hirshabeellena waxaad mooddaa in arrinkaas xaggooda uusan culays ku haynin dadkaas baaba'aya aysan danahooda ahayn oo ay fiirsanayaan keligii kursigooda marka waxaan leenahay dadka meesha ku dagaalamaayo maamul iyo madax idin maqan ma jirta idinkaa walaalo ah idinkaa muxuu ahaay la dhashay maanta qolo qolo meelka ceyri karto ka qabsan karto ma jirto dad walaalaa tihiin deegaana idinka dhexeeya dad baa idinka dhexeeya diin baa idinka dhexeysa isu imaada wada hadla wada hadalku dhamaysada ayaan leenahay annagu ka xildhibaan ahaan awoodayna ikraamkayna intaasuu dhaafi waaye xildhibaane dagaaladan way soo laalaabteen hirshabeelle qeyba ka mida gaaraana shabeellaha dhexe ka dhacanaya ee ka dhacaya marka dadka inta badan waxay isweydiinayaan sababta kalifaysa dagaaladan soo laalaabanaya
sidaad og tahay dadka reer guuraaga ahaa oo dhaqan ahaan soomaalida ah markii kuleele ay yimaadiin waxaa muxuu ahay dagaaladay ka bilaaban jireen meelaha biyaha laga cabo iyo meelaha daaqsinka ah wax ka baxsan intaasi ma jirto laakiin annagu dagaalkaas hadda muxuu ahay socdo waa ka xunnahay hadda mas-uuliyad ayaa jirto maadaama federaal la qaatay oo state state la kala noqday waddanka waxaa mas-uul ka ah dowladda dhexe laakiin dowladda dhexe waxaa gobolkan wakiil uga ah hirshabeelle meesha dagaaladu ay ka socdaanna waa hirshabeelle cadalena waxay kamid tahay degmo kamid ah degmooyinka gobolka shabeellada dhexe marka in madaxdu ay joorka joogaan iyo meelo kale oo ay ku mashquulsan yihiin kiruuraadkii aan ku eedeynayna oysan marra dagaalkaasi markay oo muxuu ahay aan annagu u tagno arrintaas aan ku cadaadino saxaabay u yeerayaan daaq nabadeed daaq nabadeed oo laga dagaa dagaalka wuxuu ku joogsayaa in jundi lagu bixiyo las abaabulo meeshii la tago meesha xabadday ka socotay la fadhiisto loo yeero labadii dhinac waxay ku dagaalamayaan baaritaan sax a la sameeyo tabashooyinka ay kala tabanayaan la ogaado kadib labada hadal siiyo halkaasay nabadda ku ka imaanaysaa ilaahay baa nabadda haayo laakiin meeshaasay ka dhowdahay laakiin muxuu ahay idaacado iyo telefishinno daaq laga sii daayey macnaha waxba macna ma keenayso annagu xildhibaanada hirshabeellena sidaad og tahay awoodooda ma gaarsiisano inay tagaan meesha maadaama waddanka uu cadow ku hadeeraysan yahay waxay u baahan tahay awood buucdo oo halkaas lagu tago haddii xukuumaddii arrinkaas aan kun iyo kow jeer kala hadalnay wax cad kama hayno marka waxaan moodnaaba in dagaaladaasi ay muxuu ahay ayagu aysan muxuu ahay saarinba muhiimad aysan saarin muhiimada aysan siinin annagu marka waxaan leeyahay ka xildhibaan ahaan waxaan leeyahay inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun dadkii dhintayna ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto kuwa hadda jooga war idinkaa isla dhashay war idinkaa isku deegaana dad kala tegaysaan ha isbaabaheen oo isu imaado wada hadlo danihiina fiirsado wax idiin noqon oo aad sugaysaan anigu uma jeedo xildhibaan aadan een, hadaladooda waxaa ka mid oo kusoo celinaysa in mas-uuliyiinta ugu sarreysa hirshabelle aysan wax muhiimada siinaynin beelaha halkaasi ku dagaalamaya marka maadaama ayaku mas-uulka yihiin dadkaasi oo yihiin dadkii ugu sarreeya wax laga weydiinaya dhibaatadooda maxay tahay caqabada kalifaysa in indhaha uun ka fiirsanaa madaxda hirshabelle waxa ka soconaya shabeellada dhexe
aada umahadsan tahay arrinkan ee arrin hadda soo bilowday maahan dagaaladaasi muddo laba sano ka hor ay dhaceen oo ay micnaha golo wasiire iyo xildhibaano mushaaraadkoodii ee muxuu ahaay inta isku contribution ay sameeyeen halkaas ay ku tageen oo weliba ay ku doomoobeen Eh, kadibna waxaad moodaa xogo in dagaaladii ay soo qaboojiyeen dagaaladii haddana dib bay u kaceen waxaa loo baahan yahay tabashada saxda ah dadkaasi waxay kala tabanayaan oo saxda ah in la tago oo muxuu ahaay la ogaado laakiin anaga madaxda waxaan ku eedeynaynaa markaan u tagno oo arrimahaasi aan kala hadalno oo aan kasoo tagno waxay u yeertaan eh, wariyaashii u yeeraan waxayna soo jeediyaan baaq nabadeed oo ay baaq u dirayaan kadibna howlahoodii caadiga iska wataan meeshaan dad baa baaba'ayo dad baa lalaynaya dad baa naafoogaya howlo caadi in la wato maahan waxay u baahan tahay in la dhaqaaqo meesha xabadda ay ka socoto la tago oo madaxda sare ay xildhibaanadii ka haystaan wasiiradii ka haystaan ilaan ayaga ayaa dhaqaalihii waddanka gacanta ku hayo marka in ummadii dhaqaalihii laga qaado haddana eh, baaq le telefishin laga sii jeediyo oo aan loo tegayn ummaddina ay isbaabinayaan yay dhaqaalaha ka qaadi doonaan haddii dadka ay baaba'aan waa nasiib darro waxaan leeyahay eh, hadda anagu si hoose waan ugu sheegnay madaxde haddii ay qaadan waayeen inaan media umarsiino eh, dantaan ugu kalifto waxaan media umarsiinaynaa hoggaanka sare ee hirshabeelle arrimahaas inay kawaantogaan hadalna waxba soo kordhinaa colaadna ma joojinayo hadda waxaan leenahay idinka ah hoggaankii sare oo yowmal qiyaama iyo yowmal adduunya waxaa idinlaga su-aalaya waa inaad tagtaan meeshaasi ood u kaashataan odayaasha dhaqanka xildhibaanada wasiirada dagaalkaasna aad muxuu ahay si alla siduu u ku joogsana aad ka shaqaysaan laakiin dad isbaabinaayo war saxaafad laga sii deeyay waxba u sheegi maayo Een, waan ku fahmay marka xildhibaan aadan een, adinku waxaad tihiin baarlamaanka hirshabelle oo shacabka ayaad matashaan adinka sooleyn kama baahna inaad mas-uuliyiinta la xisaabtataan ma indhaha un kaliya baan ka fiirsanaysaan adinka qudhiino Eh, aada umahadsan tahay eh, mas-uuliyiinta eh, hadda waxa waayo eh, wax adig aad fahmi karin ayaa jiro xisaab ma jirto halkan xildhibaanada hirshabeellena waxay ku jiraan eh, muxuu ahay gacaankii waxba ma dhaanto mas-uul la xisaabin kara male waad ogtihiin saxaafadda hadda ka hor baarlamaankii in madaxweynaha uu yeeray iyadoo la doonayo in micnaha colaadaha waddanka ka jira iyo dhibaatooyinkii amni darrada wax laga weydiiyo xildhibaan aadan cabdi faarax oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka hirshabelle islamarkaasna madaxda maamulkaas ku eedeynayay in ay qeyb ka noqon waayeen sidii loo joojin lahaa dagaalka beelaha walaalaha ee ku dhex maray qeybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe xildhibaan maxamed qaasim waa xildhibaan maxamed bashiir qaasim oo ka mid ah baarlamaanka hirshabelle wuxuu sheegay in madaxda hirshabelle iyadoo ay mas-uul gelin iska saartay qalabna u qaateen si dagaalkaas loo jooji lahaa
bismillahi raxmaan raxiim aad ayaad umahadsan tahay dagaaladii ee ka dhacay hirshabeelle dagaalo sokeeyo oo beele walaalaha ay ku dagaaleen maalin ayaa dhacay taasna waa lagu gurmaday oo hadda waa waa baaqii iyo odayaashii waa hakiyeen wadahadalkana dhawaan u bilaabanaya insha allah waa garta dagaaladii ugu dambe ee ka dhaca deegaanada hirshabelle khasaare intee laga geystan warbixinta saxda anaga goobta ma joogno laakiin mardood uu dagaal dhaco eh, dhibaato ayaa dhacayso Eh, kolley uu eh, waxaa la ogaan doonaa marka ugu dambayso ee ee goobtii la tago Eh, anigu ma ma rabo inaan ku dambaabo balse dagaalaa ka dhacay dhimi wax intaba waa garta dagaalkan ma laba milashay belada u dhexeeya mise waa- waa waa si kale u- u- dagaal u u shaqeeya laba beel oo walaalaha oo beel isku dhigi karo eh, oo dagaaladooda soo noqnoqday ayuu u dhaceeyaa Eh, shikadiisana ayuu ku dhacay mar haddii ciidamo eh, beeleedyo meelo dhow dhow joogo arrintoodana xal waara asin laga gaarin oo eh, wax dhinacyeen Eh, wuu iska soo noqon karaa wax kastana qadarka alla ay ku dhacaan Eh, xaaladaas hadda way fiican tahay oo eh, wax hadda colaada kama taago waa garta dagaalkan waa soo la laabtay muxuu salka ku hayaa oo laisku haystaa Eh, kolley dadku walaalaha haday yihiin waxunbaa ka dhexeeyo beer iyo degaan waxunbaa ka dhexayn karo marka eh, kolley arrintaasi marka waxaan isleeyahay waa dadku waa walaalo waa dad ilma adeera waa dad ilma abtiilmeeta ah waa dad hal meel wada degan marka waxunbaa ka dhexeeyo isku qabteen oo aan u malaynayo inay tahay eh,
waa garta marka dadkii dagaalama is hor fadhiyaan mise waa la kala qaado
xabadi ma jirto
imaan kartaa balse qosaas waa la joojiyey ciidamada xoogga dalka soomaaliya way jiraan waa la kala dhex dhigay odayaashana way aadeen insha allahu inay gabagaboodaan insha allah deegaanka lagu dagaalamaya gacanta ku haya ama goobaha lagu dagaalamay
degmada cadale ee gobolka shabeelaad waa garta waa maamulkeeda dabcan maamulka gacanta ku hayo ha waa garta marka dagaalkan ma jira ilaa iyo hadda wax ka qayb qaatay in joojintiisa ama dowladda federaalka maamulka hirshabeelle odayaasha dhaqanka labada dhinac halkaas ku dagaalamay dowladu waa dowlad hirshabeelle maamulka gobolka waa hirshabeelle kan degmadu waa hirshabeelle xildhibaano wasiiro intaba looma kala harin talo iyo tusaale iyo cid tagta iyo cid loo diraba sidoo kale dowladda federaalkuna waa de waa isku dadku waa isku wada dowlad dadkuna waa isku dadki dhammaan si wada jira ayaa arrintaasi loo wada wajahay waa garta laakiin xildhibaan maamulka hirshabeelle wuxuu ku mashquulay xilka qaadis iyo xilgudasho marka soo ma muuqato inay mataqaana indhaha ka qabsadaan dagaalbaleedan kusoo laabtay gobolka shabeellaha dhexe dabcan maaha markii ugu horreysay oo dagaal noocan kale oo ka dhaca shabeellaha dhexe
sidaad la socota dalka soomaaliya dib u heshiisiin buuda kama dhicin sida galmudug ka dhacdo waa aragta colaado way soo noqdaan mar kastana waa lagu mashquulsan yahay taasay lamid tahay midda labaad xilka qaadis iyo xil u dhiibis waxay ka mid tahay awoodaha dastuuriga hirshabeelle ee madaxweynuhu leeyahay marka taasina saasaan kaa leeyahay waa garta marka madaxda hirshabeelle dagaalbaleedkan ku soo lalaabtay gobolka shabeellaha dhexe xilguna iska saaran sababtu maxay taa
sidaas oo aragtidaada ila tahay arrintaasi muddo ayaa lagu mashquulsanaa ilaa iyo maamul goboleedka hirshabeellea la keenay odayaasha laisugu keenay wada afkarda lagu gaaray gunaanadkii waxaa ku maqnaa guddoomiye gobolkii wixii dee kalena xag dhacayna xag ilaa ayay ka qoran yihiin dadaal meeshaas uma yareen waa garta marka caawa waxaa nagu maqaala balcad inay gaareen wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya qorshahooda muxuu yahay
sidaad u maqlaysa inaan u maqlnaa laga yaabaa anigu balcad ma joogo balse ciidamada xoogga dalka qaar ka mid ah oo wax tabanaya inay xalkooda u tageen ayaa qiyaasaya xalada ilweyne ciidanku waxaan dhihi karaa waa waa waa waa meel kasta oo dalka soomaaliya xaaladihii ka jira way iska jiri karaan colaado way iska jiri karaan laakiin waxaan dhihi karaa hirshabeelle guud ahaan xaaladeedu aada u fiicanta
waa tahay habeen wanaagsan hadlan raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan maxamed bashiir qaasim oo ka mid ah golaha baarlamaanka ee maamulka hirshabeelle ayuu kaasoo raadiyaha cadaado faahfaahin ka siinayay dagaalbaladii ugu dambeeyay ka dhaca deegaanada maamulka hirshabeelle qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan kusii saqayna saaxiibayaal
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa maalinka shalay ahaa lagu xiray weriye cabdishakuur maxamed xasan oo ka howlgala idaacadda codka hiiraan oo ku taala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaana hargeysa ka dambeeyey sida warar kala duwan ay sheegayaan gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf hagar dabageed caawa ayuu qadka telefoonka igu warramay wariyaha oo goor maqrabkii ahaa xabsigaasi laga soo saaray
waad mahadsantahay xasan iyo radio cardaada waad mahadsantihiin magaceyga cabdishakuur maxamed xasan waxaa ka mid a wariyaasha madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada caasimada ganacsiga hirshabeelle beledweyne niyahow shalay markay saacadda ahayd kow iyo tobankii baraqadnimo oo daqiiqadoon dhiman ayaa waxaa dhacday ciidamo ka tirsan oo kuwa ammaanka ee ka amar qaata gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf begeed ayaa xaruntii idaacadda ka shaqeynaya yimaaday xilligaasana xarunta ka maqnaa waxay ku wargeliyeen dadkii xarunta joogay oo qaar ka mid wariyaashii ka mid ahaa oo markaasi madaxdii maamulka ka mid ah idaacadda in aniga ay doonayaan madaxdii oo isku dayday inay la hadasho markaa maamulka idaacadda qaybta ahaa uma suuragelin dabadeed ayagoo idaacadda ka soo baxay anigoo soo galaya iskornimaanay waxay ii sheegeen in gudoomiyaha gobolka uu i rabo qalabkeygana aan soo qaato dabcan kama shakanin rag aan asxaab ahayn ayaa ka mid a dadka ciidanka ah qalabkii maanan qaadanin laakiin waxaan ku yidhi hortii gudoomiyaha ii geeya gudoomiyihii ayaa u tegey xafiiskiisa asigoo jooga muddo shan iyo toban daqiiqa markaan ag fadhiyey oo wax jawaab iyo wax su-aala uusan ilahayn ayaa waxaa dhacday in uu u yeeray telefoon u diray sanadaalkii aniga soo kaxeeyey dabadeedna uu ku yidhaahdaa ninkaan uu xirin yahay waa inaad geysa taliska nabadsugidda sida ayaa taliska nabadsugidda loogu goyo loogu xidhay maantana maray saacadbay ahayd saddexdii galabnimo oo daqiiqada dhimanaya lii soo deeyey xali xabsiga nagasugidda ayaa ku baryey ma jirto wax waroo lii sheegay in lii xidhay in lii soo deeyey waxaa dembi ah oo gudoomiye dabajeed uu ii sheegay ama sababtii lagu xirina ma jirto marka waxaan kuu cadayn karaa xasan oo keli ah in ku dhawaad afartan iyo sideed saac aan xorriyadda ka maqnaa aana ogeyn waxa liigu xidhay iyo waxa liigu soo deeyey marka xaqiiqada keliya kuu xaqiijin kara waxa weeye in xaragaas uu dhacay gudoomiyaha gobolkana uu amray aana ogeyn waxa dabcan lagula dan lahaa waa gartay marka ma jirtaa xiriir aan la samayday xargaan marka lagu geystay kadib maamulka degmada kan gobolka iyo haydan wasuuqda sirdoonka qaranka ee qaybta gobolka
suurgalna ku weysay waa dabcan waa la socota qof waxaad buusaa inay suuragal u noqonaynin inuu xiriir la sameeyo dad kale isla maamulka qaybka ah dabcan uu ii suurageli weysay inaan arrinkaas sameeyo sababo kala duwan oo la xidiida inaan xorriyadayda hela aniga dadaal ay sameeyeen ururka suxufiyiinta gobolka iyo guud ahaanba suxufiyiinta soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda qaybka ah ayaa aan xorriyadayda dib u helay laakiin waxa waan kuu sheegi karaa oo keliya waxay tahay inaan lii xidhay lina soo geeyey aana ogeyn waxa liigu xidhay laakiin waxaa jirto dhacdo maalin ka hor aan tibiyey oo inta badan sida lii sheegay ama dadka inasoo hadhayey oo saaxiibada ka mid ah ay ii sheegayeen inay ku lug lahayd dad cadan oo kala dadka muruqmaalka oo magaalada ka shaqaysta xoogsatada oo kale oo dabcan maamulka u sheegayay in waxaad la socotaa beledweyne in laba isbuuc ayaan soo gelin gaadiidka xamuulka oo ka imaanaya gobolada waqooyi sababa la xiriir lacaga ay soo rabeen cashuuraada maamulka hili shabeelle warbixintaas aan baahiyo dadka xamaaliga amaba xoogsatada ay kaga cabanayeen in baabuurtii lacagta lagu soo rogo aaweed lasoo geli weysa ayagana ay sidaa shaqalayn dabcan ku haysta magaalada warbixintaas ayaa maalin ka hor baahiyey marka sidaa ayaa u aanay fikirka anaa isweydiiyey sida saaxiibada ay ugu wargelinaya laakiin wax xiriir oo la sameeyey dadkii saraakiisha ahaa iyo dabcan ciddii amarkeeda sida xeriga ahaa laakiin weriyaashii iyo raggii kale dabcan xorriyadeeda inay helo ku dadaalayay wuxuu u sheegay in warbixino aan baahiyey oo warbixintaas ay qayb ka tahay dabcan ugu haysta diyaarna uusan u ahayn in dabcan wax faahfaahino intaa ka baxsan uu bixiyo keliya dadkii dabcan ka qayb qaadanayay intaan xirnaa in ay diban xorriyadeyda u heleen ay ka mid yihiin ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed iyo guud ahaanta suxufiyiinta soomaaliyeed xildhibaano wasiiro ayagana stateka ka mid ah oo dadaal bixiyey siyaasiyiin markii dhammaan bulshadii soomaaliyeed ee ka qayb qaadatay inaan xorriyadeyda dib u helo aad baan uga mahadnaqayaa waa gartay marka xaruntii idaacadda aad ka shaqaynaysa wax ayada qalab laga qaatay ma waxaa jira qalabkaadan dib loo qaatay mise shaqaalihii idaacadda ama qaybo ka mida la watay
ma jirto cid kaloo shaqaalo la kaxaysa mana jirto qalab ay dabcan qaateen idaacadda u yimaadeen dabcan ayay shaksiyan u weydiin dadweynaday way iska laateen oo anigu bay doondoonayeen qalabka ujeedkiisa gobortoro wuxuu ahaa inuu la wareego laakiin markii aan ka soo tegay xitaa xafiiska uu igu weydiiyey dhowr jeer muhiimadan waxaan kusoo koray in qalabkiisa hadda uu matan yahay
waayahay habeen wanaagsan idin leena raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan cabdishakuur maxamed xasan oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo muddo laba maalin xabsi ugu jiray gudoomiyaha gobolka hiiraan ayuu kaasi hal sheegayna inuu caawa uu ka soo baxay xabsigaasi raadiyaha cadaadinaysaan saaxiibayaal qiibihii ugu dambeeya barnaamijkana waan kusii saqaynaa
horta saaxiib waxaan ku weydiiyey saxaafad soo xor maaha waa la yidhi ba hadday xor tahay maxaa loo xiraa amay xadgudbeen oo ciddii xadgudubtaa miyaan xeer loo maraa jirin haddii xaalku xumaado xisaabtan ma jiree daryadaa la xigtaa oo ma la diido wariyaha xaq dhow saaxiib su'aashaadu way badatay aniga hay xirin xuquuq lama ilaalshee aryaha tan oo kale
ah dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel
kulan wanaagsan idin leena raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaan ku saabsaqayn cismaan maxamed cali socdaal oo loo yaqaan cabsimandheer oo ah wasiirka wasaaradda maaliyadda ee galmudug garabka cadaado muddo ku dambeeyey ku maqnaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa maanta dib u salaabtay magaalada cadaado iyo xarunta baarlamaanka galmudug wasiirka waxaa gagada diyaaradaha cadaado ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan labada gole ee galmudug maamulka degmada iyo qaar ka mida bulshada ku nool magaalada cadaado iyo xarunta baarlamaanka galmudug cusmaan dheero storweynta kadib saxaafadda kula hadla goraanka diyaaradaha cadaado ayaa ugu horreyn u mahad celiyey mas-uuliyiinta maamulka waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku soo dhaweysay goraanka diyaaradaha cadaado ee gobolkani galgaduud
danaha dadkaan ku maqnayn inaan galmudug wada xaalkooda og tihiin bal in xaaladeeda sidii mataqaanaa si sharciya ama dowladnimo ah qaabkii loogu dhaqi lahaa waxaan la kulannay hay-ado kala duwan ayaan la kulannay oo ay dowladda federaalka iyo waxgaradkii galmudug ka soo jeeday ujeeddaduna waxay ahayd in galmudug maaragtay in galmudug maaragtay loo sameeyo system ama dowladnimo loo dhan yahay oo la isku raacsan yahay waxaan rabaa inaan halkaan idkaa sheego waxaa nugu soo fool leh wafdi ballaaran oo ka socdo baarlamaanka uu hogaaminaya guddoomiya baarlamaanka si kalfadhigii ugu dambeeyey baarlamaanka galmudug oo cadaado loogu soo mataqaanaa gebagabeeyo loona gudbo doorashadii xorta ahayd oo galmudug wafdigaas dhowaan u imaanaya insha allah waxa weeye taas waa mid midda labaad waxa weeye walaalayaal cadaado sidii layntinkada bartay martigelintii dadka soomaaliyeed aad ku soo dhowaynayseen weli waa laydinka rabaa aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay horumarka cadaado ka socda ay ugu horreeyaan shaqada ay wadaan guddiga isxilqaan dhismaha ay wadaan oo sharafta leh oo maaragtay qaranka soomaaliya wax u taraya dalkaana wax u taraya aadaan uga mahad celinaynaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay nabadgelyada meeshaan ka jirta waxaan rabaa farriin halkaanana waa diro muxuu ahaa colaaddii ka dhacday xeraale arrintaas runtii waa arrin aad iyo aad looga xumaado dad walaalaheen reer galmudug ee dhibaato badan ay gaartay afartan dad ka badan baa dhintaa la yidhi arrintaas wax la qaadan kara maaha macnaha dadkaa dhintay dadku xaaba maahan waa in la helaa dadkii dadkaas ka mas-uulka ahaa sharci ahaan in la helo weeye ciddii ka mas-uulka ahayd cismaan maxamed cali socdaal oo ah wasiirka wasaaradda maaliyadda garabka cadaado oo maantay cadaado dib u salaabtay ayuu kaasi ahaa warbaahinta kula hadlaya garoonka diyaaradaha magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug habeen wanaagsan qayb guddoomiye barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waryaaya kalamaaney warkii hore war soo dhaaf walaac yaab le baa yimid labada shabeelle cabasho xun baa ka soo yeerayso ciidankii dawladdu furmihii waa ka soo baxaa layidhi ra'iisul wasaare khayrana waa kii habeen hore yidhi mushaarkii askarta waa bixinnay kuwa aan diiwaan gashanayn maahane ciidankuna waxay leeyihiin kuwa diiwaan gashanaan mushaarkii helin marka anu waxaan la yaabanahay ra'iisul wasaaraha miyaa warbixin qalada loo keenay mase ciidamadaa been sheegayo marmarsiinyo ay furmaha uga soo baxaan samaysanaya warni horta sidaad sheegta bililikaljar maarsi leere jawaan hoosis mayka jiri kora haddii mushaarlaankiiga watan waa baxasku guurbu waa in waxaan dhihi lahaa ciidankayga xoogow ku xasila difaaco inkastoo xisaabtiyo maqan yihiin xaqiinnii u guntada xil qarannimo warnimayo waxaa la yidhi qarankii hilmaama ciidankiisa isna qarannimadiisaa la hilmaamaa war labada shabeelle shabaabba sidii loogu duqaynayay ka soo baxeen oo xamar bay isla soo galeen ayaga iyo ciidanku sharba ciidan qarqariiban waxun la sheegtaaye wejigaha gubteed warnimaa wuxuu soo qoray ra'iisul wasaaruhu sida qaramada midoobey noola hadlay qaramada midoobey waxay dhahaan sanad kasta soomaaliya intaasoo milyanoo dollaraan ku bixinnaa soomaaliduna ma aragto uma markhaati furto ra'iisul wasaarahana ciidanku uma markhaati furin idinku waa iska warramaysiina anigu waxaan dhihi lahaayow asgeeriyaan aan anfaca laasiin amniga ku ilaalima asgeeriyaan anfac laasiin amniga ku ilaalima war waa sidaad u sheegtaye gudashiya aqoon iyo dadkaan garasha taageerin go'doon iyo dhibaatay galaan waa guduutaba eh maantana ka guuraa la yidhi goobihii jiray haa runtaa way donti buuto daab jiidasa leeri adna mugla hoogayaa daab la jiifta lasoo dangagtaay naga taqandha daaman xuqaada war waxaad sheegaysaan ma ahane xukuumadda nabadii nool horumar ay gaartay maantana wasaaradda maaliyadda waxay soo bandhigtay waxqabadkeedii boorkana waxaa ciwaan u ahay xaggeen ka nimid xaggeen joognaa iyo xaggeen u soconnaa war jawaabaha aniga haya waxaan ka nimid gadaasheenna waxaan joognaa halkan meeshaan u socnana lama oga ogaanshaha ku falaysaa waa lagu og yahay waryaada ma naga jid iyo jahalaawaya wax kasta oo ay xaaladdu tahay kuna saabsan ciidanka xoogga waxaa ka hadli doona taliyaha guud ee ciidanka ahna madaxweynaha jamhuuriyadda mudane farmaajo war dowladnimada dhib badan ayaa laga soo maray waxaana lagu qiimeeyaa guri la dhisayo oo maalin walba bulukeeti la saarayo taas tiyaatarkaaba lagu dhisoo lagu dhammeeyeye marka waxaan dhihi lahay hadday ciidan tahay iyo haddii ay hay-ado kale tahayba dhib baa laga soo maraya hala adkeeyo injineerada bulukeetiga isisaarsaarayana ha la hubiyo raya waxaa loo yidhi how masagaadaada meeluu yeel ma moogi taadkaa soo marte masagaadaada meeluu yeel ma moogi taadkaa soo marte ala yidhi warnimayo war ma haysaane new zealan dhibaatadii loogu geystay dadka muslimiinta ilaahayaa ka jawaabay baarlamaankii new zealan shalay aayado qur'aan aha lagu furo shirkiisii gabadhii ra'iisul wasaaraha ka ahaydna khudbaddii ay jeedinaysay assalaamu calaykum waraxmatullaahi ka bilowd wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ma la yidhihe war hadda la barahay waxay yidhaahdeen biice of allah biyo baniyu war waa yidhaahdeene warka iga dhegayso masaajidyadiina waxaa loo fasaxay makaroofano waaweyn inay bannaanka ku xirtaan warbaahintana aayado qur-aana laga sii daayo oo aan awal hore loogu oggolayn nabeenna yuusilan haddaa naxariista ilaahay u soo degatam inay ka faa'iidaysahayaan weliba waxaa la sheegay labadii maalmoodoo la soo dhaafay boqolaal niyuusilaani inay muslimeen waxaa la yidhi tawxiidka haynee taqwada iyo tasbiixda waa tirsaheynaa tiirkayna towbada waaye war nimanyahow waxaa caan baxay oo malaayiin doolar helay inuu muslimana qarka u saaran wiilkii ukunta wejiga uga dhuftay senatarkii taageeray dembiilaha waxaana loo bixiyey wiilkaasi egboy malaayiin lacagana waa uu helay arayboyn ayaan dhoweeday dad la soo dhacday ha ii dhoweey wiilka ukunta ku dhuftay senatarka waxaan ku soo xasuustay weriyihii george buush oo ciraaq baynaya datuuryadaa gafuurka wadda ka hor waxaa la yidhi warshadii kabtaas soo saartay waa ka faa'iday weriyihii kabtaas inta tuura buush ku dhuftayna waa ka faa'iday asagana warwar ma haysiine shiiku cusubaa soo baxoo la yidhaha shiikh shantaay shantaan isaga celinaya miyuu ka wadaa waxaas ka wadaa nimoo shantaada kaa reebin shalay ma kaa reebaayo maya sheekh macsare iyo sheekh kenyaawi magacyada iska barajaynaya war naga dhegaysanime oo shiiku shir jaraad ayuu qabtaye wuxuu yidhi gabadha caaisha falkii lagu sameeyey anigoo kufsa dhihi maayo falkaasu sinaw ahaa nimankii geystana waxaan ku talinayaa in tallaabo laga qaado marka waxaan la yaabanahay gabadhii inta la kufsaday hilibkeeda la jarjara ee jawaanka lagu shubay gurigooda lasoo hordhigay sinaw ahay macnaheeda waxaan kaloon la yaabanahay gabadhii heesaysa oo lugteeda bannaysay boqol shiikh ayaa ka hadashay falkii caaishana shiikhi ugu horreeyo ka hadlow ahaa kanu war shiikhu goormuu socdaa muxuuse falkaan u yaraynayaa qatlun jariixun zinun waaye reed maylin yaraayahay aryaada hanuuniya hadda kor wuxuu ku heesay maxaa culumadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay waa runta laakiin isagu cod nimeedow lahaay war hargeysa ayay culimmadu tillaabo qaadeen islaam boqol karbaash bay ku xukumeen ninkii dulmiga la galana dhagax in lagu dilay xukumeen marka culimmada hargeysa noo waca hadday kuwii kala aamuseen aryaa kuwaas ununkay nagu ray lahaayena nooma yimaadiino gooniyusutaagga inaad u oggolaataanay ku xidhan araada war ma haysiinee xukunka waxa ridi waxa waaye maxkamadda ciidamada laba nimayna dil ku xukumeen oo shabaab lagu eedeeyey qaraxyo badanoo kii bam dhahay ay ka dambeeyeenaa la yidhi dad badanna waa dileenaa la yidhi oo abbatay camal ay u buubuubiyeen war shabaabka shiruuta xakumo xaggee lagu toogtaa iskool bulisiya meesha toogashada sanadkii hal qof ayaan aragnaa oo la tooganayo war mashuutaa shabaab xukuma shabaab amiiradoodaa xukumee warnimayo meesha loo baana in hooslan loo diro ama korlan loo diraahay raggan warnimiyo markaa dil lagu xukumay gabagaba kadib ama iska dahribaan warwar mahaysaane amiirkii shabaab ee maxkamadda beriirre dowladdu gacanta ayaan ku soo dhignay tiri laakiin waxaan la yaabanahay weli wax la soo qabtay oo saxaafadda loo soo bandhigay ma arag aryaadhaha dad dhul isku heesta oo maxkamadda dawladda ku qanci waayey aa maxkamadda shabaab u dacwoodayaa la yidhi ka kadibna dacwadyo socotaa duqayno kor uga timidaa la yidhi hadda balaayo shabaab loo wadayaa ka kor dhacda iyo ka heecaga hoore ku doontay waryaada dhegaysta adordu waryaada maynin arta lan yaw amnesty international waxay tidhi maraykanku dad shacabahay duqeeyeen shabaabaan duqaynayna dhahaan war nimanyahow gabay aan toddobaadkanna ku fikirayey ayaan idin tirinayaa dhegaysta badanaa oo badanaa qaraxyo dhaca badana badanaa oo badanaa dilal dhaca badana badanaa oo badanaa ciidan mushaar la'aan sheeganaya badana badanaa oo badanaa shabaab la xukumay oo aan la dilin badana war meel duleedka kismaayo kaa ceelal ku yeela oo remiga iyo xoolaha ay ka cabaan al-shabaab geela neefka waxay ku xukumeen afar doolar looda laba doolar arigana hal doolar haddaan la dhiibin biima cabayaan kadibna dadkii ha ka carooday kadibna ceelashii iyo waddooyinka soo galdhan miin ay ku xidheen arooda aniga waxaan idin leeyahay waalidii lagu bartay iyo weli ligtoodii horaan waxaa loo yidhi war waalidii la yeeli lahay weerku waxaas culus waayi lahay waxanugu waacwaacaynay naga taga waxaanu warbaahina shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan dadka maxaad u canaananaysaa
tawfiiqda alla idin waafajiye nin walba ma istumaysin wabkaladin dhowye
aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin saxaabada xubinta kalamaan qeybii gudoomiye barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal markaana war kooban oo naga soo gaaray madaxtooyada galmudug ee dhuusamareeb waxa uu sheegayaa in madaxweynaha maamulkaasi uu mas- magacaabay degmooyin iyo deegaano ka tirsan maamulka galmudug sharmaaka maxamed maxamed sharmaako suuley oo caawa dhanka warqabadka noo fadhiya ayaa hadda stuudiyaha ugu heliyay sharmaaka soo dhawow maxay yihiin dirita ka soo baxda xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geli xaaf
Eh, waa mahadsan tahay saaxiib een, xasan axmed maxamed Eh, xasanow eh, warqad goor dhoweedna soo gaartay oo xafiiska warqabadka radio cagaada soo gaartay kana soo baxday xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa waxa uu madaxweyne xaaf ku magacaabay degmooyin cusub oo ka mid noqonaya degmooyinkii dowlad goboleedka galmudug Een, qoraalkaasi waxaa dabcan ay u qoreyd warqadaasi xeer madaxweyne lambarkiisi uu yahay eh, saddex iyo labaatan islaash laba kun toban iyo sagaal ayaa la yidhi magacaabidda gud- eh, degmooyin cusub madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug markuu qodobka konton iyo toddobaad ee farqadiis eh, markuu arkay qodobka konton iyo toddobaad farqadiisa tobanaad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug markuu soo jeedinta wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka markuu arkay soo jeedinta wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug oo ku taariikhisnayd labayo tobankii bishii koowaad laba kun toban iyo sagaal markuu akhriyey warbixin ka soo baxday waa warbixin ka soo baxday qiimeynteeda ama qiimeynteeda ay samaysay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug markuu tixgeliyey ayaa layidhi isbeddelka bulsho deegaan iyo dhaqaale ee muddadii soddonka sano ahayd ee lasoo dhaafay ku kordhay deegaanada iyo bulshada ku nool galmudug ayaa la yidhi wuxuu magacaabay qodobka koowaad degmooyinkan cusub gobolka galgaduud waxaa lagu kordhiyey oo lagu daray degma degmada guruceel degmada godin labe degmada baxdo degmada gallinsoor iyo degmada dhabad mudugna waxaa lagu daray degmada bandiiraley degmada bacadweyne degmada wasiil degmada een, afbarwaaqo degmada ceelguul ayaa la yidhi qodobka labaad een, soodinta degmooyinka cusub iyo tuulooyinka hoos imaanaya waxaa lagu tilmaami doonaa sharciga gaar sharci gaar ah oo ay soo saari doonto wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug labo magacaabidda gobolada iyo degmooyinka harsan waxaa lagu dhawaaqi doonaa marka uu dhammaystirmo qiimeynta ay waddo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug qodobka saddexaad ayaa layidhi xeerkani wuxuu dhaqan gelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geeli xaaf waanu saxiixa marka xasanow dabcan eh, sidaan kuu sheegay eh, degmooyinkaasi galgaduud iyo mudug waxaa la kala magacaabay shan degmo iyo shan degmo laakiin waxaa xusid mudan eh, degmooyinka ama deegaanada gallinsoor iyo godin labe iyo baxdo oo hoos imaanayay degmada tancadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug ayaa qoraalka ka soo baxay eh, axmed ducaale geelaxaaf waxaa lagu tilmaamayaa in degmooyin loo magacaabay eh, gallinsoor qiyaastii haddaanan qaldanayn soddon kilomitr bay u jirtaa eh, cadaado Eh, sidoo kale gudi labana waxay u jirtaa soddon kilomitr baxda sagaashan bay u jirtaa marka eh, saddexda waxaa laga dhigay eh, degmooyin marka eh, dad badan waxay isweydiinayaan sida ay suurtagal ku tahay in eh, masaafo intaas dhan degmooyin isku jira ay ama saddex degmo intaas masaafo la-eg isku jira marka bal waa arki doonaa insha allah meeshay ku dambayso magacaabistaas iyo sida maaragtay ay u dhaqan gasho Eh, laakiin runtii aad baa loo hadalhayaa qoraalkan goor dhaweed ayuu ka soo baxay xafiiska madaxweynaha galmudug ee dhuuse mareeb axmed ducaale geelaxaaf
waa garta sharmake warqadan ka soo baxda xafiiska madaxweynaha galmudug ee axmed ducaale geelle xaaf waxaan ognahay in madaxda ugu sarreysa maamulka galmudug khilaaf uu horeeyey hoydihii maamulka galmudug oo khilaaf uu ka dhex taagan yahay marka warqadan ka soo baxda xafiiska madaxweynaha ee ah magacaabida degmooyin mudug iyo galguud ah sidee u dhaqangelaysaa
aad ba mahadsan tahay dabcan n wuu jirtaa khilaaf u dhexeeya madaxda galmudug oo runtii isagu gaaray heer aan waxba laga qaban karin saad ka warqabtana galmudug eh, runtii laba garab bay u kala jabtay n way dhici kartaa dabcan n marka la fiirsho miisaanka ay yeelan karto magacaabidan eh, dabcan waxaa la oran karaa eh, marka la midaysan yahay markaan isku mid maahan n waxaa dhici karta dabcan eh, sida marar badan dhacday in laga daba hadlo oo madaxdii kale ee garabka kale ee galmudug ay hadlaan isla markaana ay sheegaan in maaragtay eh, degmooyinkaasi aysan ahayn kuwo eh, maaragtay eh, ansaxa oo magacaabidda madaxweynaha ay tahay mid eh, maaragtay lagu degdegay Eh, dabcan saad ka warqabtana galmudug khilaafaa ka dhex jira Eh, khilaafkaasna dee wax kastoo la qabto ama wax kastoo la magacaabo saameyn muuqata ayuu ku yeelanaya sababtoo ah markii maamulku midaysan yahay mid yahay hoggaan mida leeyahay khilaaf uusan jirin dikreetada ka soo baxda inta badan waxay u badan tahay inay hirgasho oo la dhaqan geliyo laakiin markii uu khilaaf jiro haddii arrintu waxay u muuqanaysaa midda midi ku taag iyo qofba qofka kale inuu maaragta dabcan ka hor yimaado laakiin xaqiiqatan eh, marka la fiirsho eh, degmooyinka la magacaabay oo ay godanlaba ka mid tahay galnisoor ka mid tahay baxda ka mid tahay Eh, dabcan waa degmooyin dee horumar ballaaran sameynaya eh, dadkeeda iyo bulshadeeda ay u diyaarsan yihiin inay degmo noqdaan eh, aad maaragtay runtii dadku ay u rabi lahaayeen in degmo ahaan loo aqoonsado Eh, baxdoo kale waxaan la soconnaa in xilli hore xilligii waxaan filayaa inay ahayd haddaanan qaldanayn eh, sheekh shariif xilligiisii eh, iyo cabdullaahi yuusuf labadaba saasaan rajeynay inay ahayd Eh, mar baa degmo loogu dhawaaqay baxdo inay tahay marka reer baxda runtii iyagu geed gaaban iyo geed dheer waxay u fuulayaan inay helaan degmo Eh, gudin labana waa la mid gelinsoorna waa la mid laakiin mar kasta oo degmo la magacaabaya waxay u baahan tahay in juqraafi ahaan la eego in xuduudda la fiirsho masaafada deegaanka ay isku jiraan degmada iyo horumarka ay sameynayso iyo kaabayaasheeda nolosha dabcan marka hadda usoo noqdo dhanka eh, magacaabid oo kale Eh, hadda puntland oo kale marka la fiiriyo xasanow een, degmooyin badan bay magacaabeen Eh, degmooyinka la magacaabay waxaa ugu dambeysay degmada bursaalax bursaalax waxay hoos imaan jirtay eh, degmada galdogob Eh, qiyaas ahaanna aad uma kala foga waxaan filayaa inay soddon kilomitr eh, waxaan dhammayn inay isku jiraan labada degmo marka puntland waxay magacaabeen bursaalax ay degmo ka dhigeen oo loo magacaabay Eh, dawe- weyne hergasha guddoomiyaa loo magacaabay ku-xogeena loo magacaabay degmada galdogob iyo gaalkacyo waxay helaan iyaduna qeybteeda ka heshaa marka eh, ha- laakiin puntland marka la fiiriyo waa maamul dhisan system dhisan shaqaynaya eh, wax kastoo ay soo saaraanna ay tahay wax hirgelaya maadaama maamulka uusan khilaaf jirin nidaam sax laakiin galmudug marka la fiiriyo eh, runtii waxaa muuqanaya in eh, dabcan khilaaf badan uu jiro eh, laba garab la kala yahay waana runtii s- tan saameynteeda maaragtay ay muuqanayso wax kastoo lasoo saarana eh, dadku runtii eh, aada uguma niyadsamo sababtoo ah cabsi badan baa jirta oo ku aadan in maaragta wax kastoo la qaban lahaa oo eh, maaragta la sameyn lahaa in saameyn ay ku yeelato khilaafka hadda jira
aad ba mahadsan tahay sharmaake maxamed maxamuud sharmaake suley oo ii sharaxaya warqadda ka soo baxda xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayuu kaasoo ku magacaamaya deegaano oo degmooyin uu ka dhigo ku yaala gobolada mudug iyo galguduud habeen wanaagsan eedelana raad iyo hacdaado ayaad degeysanaysaan qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnayn kusoo dhowaada heesta bilowga barnaamijka hayda ballan qaada mirtuhu casaadkiyo alabkuhu bislaadiyo ila raysku baxay يوم فرعان قليسيو وبعين بعينيو وحتهي عديدو دوم فرعان قليسيو وبعين بعينيو وحتهي عديدو بيرها عقار heestaasi sida uu shirka ugu luuqeynayeen muuse ismaciil qalle iyo sadacla warsamo laa naxariistay leeyir cunaayb waxaa gabagabaa tahay barnaamijka caawa soo saaray in lala socodsiinayey anigoo xasan axmed maxamed oo caawa dhanka farsamo qaabilsanaa saaxiibkay cumar axmed raami suxayfa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan intaan barnaamijkan dib dambe u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
calafwaalkiisii caashaqan iskabar awadihii adduunkaay igu curisidiiru calafwaalkiisii caashaqan iskabar awadihii adduunkaay igu curisidiiru
Thank you.